barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur sabti ah bisha meyna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan barnaamijka dhallinyarada maanta idinku haynana waxaa ka mid ah
madunee ha dunacaado caddee ha caddaado
ihiyow hees waay waa ku hees barahaa ihi ihi ihi misigoy caqadaa caanageelka cadaa culumaa ku cunayso ihi ihi waa barnaamijka madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan haweenka magaalada kismaayo oo dadaal ugu jira siday bulshada ugu dhiirigelin lahaayeen adeegsiga waxyaabaha dhaqanka ee muddooyinkan dambe laga tegey
waaw codka macaan goordhow ayaad ka bogan doontaan waa maandeeq iyo weliba axmed cel cali cigaal oo ka dambayn doona sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan iyo ciyaarihii marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii caalamka ciidamada uu maraykanku taageero ee dalka siiriya ka dagaalama ayaa shalay gaadhay goobo durugsan oo ku yaala dhinaca waqooyi ee raqa kuwaas oo kusii durkaya magaalada xarunta u ah ururka isis ee dalka siiriya ciidamo siiriyaan ah kuwo kurdiyiin ah iyo dagaalyahano carbeed ayaa la wareegay ugu yaraan toban tuulo iyaga oo ilaa shan iyo toban kilomitir hore ugu durkay magaaladan xilli isbahaysiga maraykanka hogaaminayana ay weeraro xagga cirka ah ku taageerayaan
kumanaan dad ah oo dhigayay mudaharaad lagaga soo horjeedo dowladda ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka ciraaq maalintii jimcaha ee shalay kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay lulayeen ubaxiyo iyo caleenta saytuunka ka hor intii aanay gaarin fagaaraha taxriir ee ku yaala caasimadda si ay ugu baaqaaneen isbeddel siyaasadeed la sameeyo ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa iyagu goobta ka maqnaa kulayl daran dartii waxaana la xiray wadooyin dhowr ah oo gala fagaarahaasi mudaharaad midka la mid ah oo toddobaad ka hor dhacay ayaa wuxuu isu rogay dagaalkaas oo ay ku dhinteen afar qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadka dhigayay
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan waana barnaamijkii dhallinyarada maanta caasho waxaad isoo xasuusay tiisarkan markii dhowdaan maqlaynay iyada oo miyiga la joogo annagu dee hadhuudhkan aada u tumi jiray hay marka iyadoo hadhuudhkii laba qofbaa markaa mooye in xagga wax laga yidhaha aadama waa aqaan mooyahaas magac kale ma- ma- Mo- ma laha waa mo- kal iyo mooyahay marka tib baanu takaleenayna axna ha Ay.
lagu garaaco waxaa annaga waxaan dhahnaa markaa dhinacaas kale een, kal kal Kal ama- iyo- kal ama tib waa gartay marka laba qof ayaa si darandoori ah ha een, mooyaha u garaacaya macnaha een, e, gallaydii ama een, hadhuudhkii ama Bad- dee wixii la Ba- garaacayay badarkii la xansharinayay ha aad iyo aad Ay, marka dee heeso kala duwan ha ayaa dadkaasi qaadayaan Een, dadkaas ismaaciil odan meel fog ba aadin dadkaas anaa ka mid ahaa Hay.
oo badarka si wanaagsan u tumi Cadde jiray ha caddaado caanageel hawekaado ay culimaa culimaa cuni cuni doonta doonta.
marka marka las waa waa dadku way badan yihiin marka badarka in la tumo la bilaabo een, dhaqankiisa waxaa ka mid a gabdhaha xaafadaas jooga ee xaafadda ka agdhow oo dhan baa kasoo agdhowaanaya badanaa la tumaya markaasaa marka ay laba qof daasho Hay.
laba kalaa bedelaysa Hey.
intay kuwaasi ee labada intay tiimka kale ay meesha fadhiyaan waxaa dhacaysa halkaasay joogaan waa loo camirayaa xamaasad marka labadan qof way isku baxaya xataa waa waa lagu shaacireeyaa naqshad badanaa la sameeya inta kasha kor loo tuuro xoogaa yaroo xarakaa lagu daro waa waa laisku kululaystaa aad iyo aad. meelahan imika xasuusto ee, xiliyadan oo kale hadeer hargeyso kale makarin eegna waxaa ka mid ah suuqa la yidhaha hadhuulahoo kale imika suuq magaalada bartankeeda ku yaala waa badarka unbaa lagu iibiyaa badarka lagu iibi marka waxaad arkaysaa hooyooyin waaweyn oo da-ah Ah, oo een iska nasinayaa een tumista een ma garanaysaa hadda wada waxaa laga yaaba qaarkood inay dee toddobaatankii kor u dhaafeen oo weliba waxyaabaha xamaasadda le ismaaciila waxaa ka mid a marka badarka la tumayo wa- horta waa jimicsi dabiici ah oo maantana Absolutely.
saas markaa dakashii iyo badarkii xamaasad marka heesaha lagu daro marka xamaasaddii sii badanaysa markaasaa gabadhii halkaa fadhida ma joogi karto waa inay kasha la soo boodaa oo dhinaceeda ay soo gashaa marka een, haweenkan ku dhaqan magaalada kismaayo waxa ay dadaal weyn ugu jiraan inay dadka kusoo dabaalaan adeegsiga waxyaabaha dhaqanka sida dambiilihii masaftii iyo kurbintii waxyaabihii la isticmaali jiray hadeertaan isu roga caagadaha iyo bacaha marka waxay rabaan inay soo saaraan waxyaabahaasoo dhan dadkiina ku dhiirigeliyaan inay adeegsadaan marka wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa xaruntaasi ku booqday oo dumar kala duwanna la sheekaystay markaa sheekadoodan dhegeysana waa barnaamijka madasha dhallinyarada amuurta ay ku saabsan tahay maanta
barnaamijka madasha toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa waxaan ku suganahay xarunta haweenka magaalada kismaayo ee, magacaaga magacaaga ii sheeg marka hore waxaa la dhahaa qaali maxamed jaamac waxa meesha tan lagu hayaa maanta waxaanu meeshan ku haynaa ayu nooc waad aragtaa dembiilihii salliyadii babisyadii xaadhimadii dhiilihii dhakalkii ho- hooyooyinka hidiya dhaqanka haamihii wax lagu ee, lagu- lagu ruuxi jiray marka maanta waxaanu marka waa xarunta haweenka marka waa xarunta haweenka kismaayo waxaanu ku qabanaa waa farshaxanka dumistikada ururka haweenka jubbaland waa gartay ee, waxyaabaha aad halkan ku qabataan ama aad ku samaysaan haddii aad noo kala sharaxdo mid mid noogu sharax waan kuu sharaxay dembiishan waa dembiishii adeegihii odaga xaajiga Hay.
la jecel yahay adeegiisa gaarka ah salligan waa tuu ku seexan jiray markuu yimaado se u laabantay soo ma aragtid Wuu ku- maya ku tukan maya waa tuu ku seexan jiray babiskan waa babiskiisii lagu babinayey dhiishan waa dhiishiisii allama cadaabaha tan waa tii bunkii uu ku cunayey tanna waa tii uunsiga aan ugu shubayey oo markii uu yimaado guriga ku qiijinayey tan muufada iyo wixii yacni oo markaas oo yaree hilibka ood kacayo baan kusii dhigay marka marka intaan waa inta odayga ama xaajiga la inta jecel odayga gaarka ah reerka gaarka ah marka saligu waa kuu ku seexanayay babisku waa kiisii dembiishu waa adeegihiisii gaarka ahayd hadduu bambay leeyahay hadduu saytuun leeyahay hadduu hirib leeyahay loogu keenayay Hay.
dhiishana waa dhiishi caanaha loogu soo qaaday yani rabadaanka oo kale hadda rabadaan baan ku so- ku soconaa moogtahay waan ugu soo qaaday waa kan xaajiga dhiishiis waa gartay marka xaaqinkani waa lamacadaabaha taan ugu xaaqiyey babiskan waa kaan ku babinayey kan waa kurtii bunka markii maqhribkii afuro odaga la hordhigayey kan waa kii shaaha mee kan waa dhakalkii aan odaga ugu shubay caanaha iyo shaahi wixii aan marka intaas waa hawshiisa odaga waa gartay haweenka fiican tan haddii uu wax iga garan waayo waa tuu ila dhici jire hangoolakan hangoolku ila dhici haddii yani xoogaa wax iga si noqdaan waa hangoolku ila dhici jire akhlaaqda xoogaa xumaato aan gacan cuslaado alaabtan kalena de alaab- waad aragtaan waa dembiilihii waa maxay ahayday waa dhiilihii waa haamihii waa maxay ahayday masarafadii masarafadani waxay noogu tanaan kuu faahfaahina tan meeshan oo bacda laga dhigto maaragtay raashinka markii ee magaalada aynu bacdhigano halkan tarayga saarno wixii lagu soo qa taraygii camal bay noo tahay annaga odagan waxaan ugu ridaya halkan waxaan u saarayaa babaygii ama saytuunkii halkan waxaan u saarayaa bariiskiisii halkan waxaan u saarayaa oodkacii halkan waxaan u saarayaa caanihii kanaanoo ku geynaa waa farsamadii ururka haweenka jubbaland hidiyo dhaqanka waa gartay ee, marka laga soo tago alaabta hidaha iyo dhaqanka ee xaajiga aad ugu talagasheen maxaa kale oo aad samaysaan
waxaan samaynaa waxaanoo alaabaanu samaynaa hadday dembiila tahay hadday masaf tahay hadday salliya tahay haddii eh, dermooyin tahay haddii bahalahan oo hadda day kuwan tan camal waa eh, waa boorso boorso gacmeed lacagtaa lagu guraa kuwan waa shalashiyadii oo aanu tollo anagu gacantayda ku tollo miisaskaa la saarsadaa waxaanaanu samaynaa
waa gartay markaad samaysaan miyaad sii iibgeysaan maxaad ku samaysaan waxaanu ku samaynaa waa nala ka iibsadaa markii dadka hay-adaha cadaanka way naga iibsadaan ee, dad kale way naga iibsadaan ee, maxay ahayday wixii aanu iibkale waanu iibsanaa Haa. waxaanu rabnaa wixii bac ah oo la isticmaalo in la tuuro caanaha dhiil lagu shubto oo hidiya dhaqanka u noqono dembiilahan adeeg laga dhigto adeega bacdana wax ku qaadanayno waxaasaanu rabnaa aan kasoo horjeednaa saacaddaa laga bilaabo waxaanu rabnaa jubbaland ururkeeda haweenka qaybta dumistiisa farshaxanka in laga guuro bacaha waa gartay dadka magaalada ma iibsadaan dadka magaalada ha way naga iibsadaan haddaba waana saako u damaystay taasaa nala ka iibsaday waa nala ka iibsadaa dembiiladaha ee, waxaa nala ka iibsadaa xacaari masafkaasoo kale iisoo qabo kaas waxaa ee, masafka galeyda waa nala ka gataa dembiisha waa nala ka gataa dhiilahan iyo alaabtan weyn waxaa naga gadata dadka caddaanka ah oo noo yimaada oo na soo booqda madaxdaa naga gadata marka shacabkaa naga gata saas weeye waa gartay ee, marka la samaynayo masafta oo kale ama marka la samaynayo adeegyadan hiddaha iyo dhaqanka oo kale ma jiraan ee, heeso hidda iyo dhaqan ama astaamo u gaara oo la qaado Markii la lulayo.
oo kale haddii aad soo qabato haanta lolmaa soo qabtaa ka soo qab haanta hobeeyhiyay haanta laba qaar lagu kala jar laba qaalin kula buubtay geel jire ku qoraansay geed dheer laga soo lul hobeeyhiyay haanta nayaa dhigdhigo dhabar yar waaya aad baa umahadsan tahay ee, muddo muddo intee leeg ayaad shaqaynaysaan hadda shaqadan aad haysaan muddo waxaanu shaqaynaynaa aanu hadda ku jirnaa hawshan muddo sanad ku dhow meeshan waa la joogaa aad baad umahadsan tahay yaa kale weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka madasha ee v o a ee, magacaadii sheeg
farshaxanka waaye jubbaland waxaana lagu sam- waxaan s- samaynaa ee, dermooyinka ee, ee, dambiilaha maxay haamaha ee, ee, dhakalada ee caanaha lagu cabo maxay ahayd toy boorsooyinka gacanta lagu qaato dambiilaha lagu soo adeegto babisyada tan waxaa la dhahaa ken hidib tan boorso waaye gacmaha gabdhuhu ku qabsadaan kan- tan dhiisha caanaha lagu shubanayo waaye tan haantii lagu lulayay waaye
tan tan magaceed kan barkin baa la dhahaa barkin maxaa lagu qabtaa?
nimankaa barkada madax xataa u gashada kan waxaa la dhahaa kur baa la dhahaa waxaa lagu shubtaa ee, bunkaa bunshar urkaa lagu shubaa tan shanladii lagu shanlaysanayo waaye timaha lagu shanlaystaa kan fandhaal waayo oo wax walba muqmadaa lagu cunaa maxay ahay bunkaa lagu cunaa wax walba raashinka soortaa lagu cunaa wax walbaa lagu qabsadaa kan waa dhakalkii kan waa dhak kan waa dhakalkii caanaha lagu dhameeyey dhakal baa la dhahaa kan caanaha lagu shubtaa caana geel iyo wax alaale caano caana geel caanaari caano walbaa lagu shubtaa kan ilmaha yar baa loogu shubaa weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka madasha v o a waxaanu ku sugan nahay xaw- xarunta haweenka jubbaland ee magaalada kismaayo haatanna waxa ay tumayaan galleyda haye
matuneey ha tunaado cadee ha caddaado
ihiyow hees waay waa ku hees baraha ihi ihi ihi misigoy caqadaab caana geelka cadaab culumaa ku cunayso ihi ihi ihi mooyahay garasow kasheeyow kulumow xaarinkay xididow ihi ihi ihi ihiyow hees waay ihi ihi ihi hadda waa habaroobi habartey habarteeda aan ku naaf yaraay shanta mooylii keeno shabshabaan ku gedinna shanta heerlii keeno shiixaan qabataga ihiyow hees waay
Eh, magac- magac- magacaadii sheeg waa magacayda roqoyo maxamed axmed
marka masagada la tumayo oo kale bal ka waran heesta la qaadayo noo sii sharax marka masikada la tumaayo heesta koow waxaa waaye marka owalba ila tun ila tune bal ila tabantaabi ee iilutun iilutun iila tabantaabi haddii markoo karton minanka amba anab iska caame doogaydheegoyte haddii aad iila tunto iila hagaajido iila shalbihiido annaba oo iin karto ada markas dhalooga antasho annaba caame doogaydheegoyte okay soorta la ijimaw la fergaamiye marki badbado buduud hal shood leeway doogaydheegoyte ambagaag beero kusoo gure an beero ambehe cagaar way ambagi dhahaan lasoo gure buduuday hal shood leeway marka dhi- dhaqankaayna way ba'ma kasa jirna dambiila ka adeegada jirni dambiilan iin yaal anikiin fafaahiya maanta ha markaan oo soorta karyo shoodan oo yarta burko ka daji ambagaaga maydhay akiin badado ragga annaka si fiican aan qanciyaan an taxgeliyaan soortii anka daji ambagaagi anka daji so aami soorta ka yaraati kisto maydhahay baaraaylahay badasaay burkaa yareehaysaa boqonto booka gashooy bil-aan dhammaantooda haa wuu ii gobye baaraaylahay bada tahay burkaa yaree haysaa boqonto booko gashooy bil-aan dhammaanteeda ayaa dhey anii golay gubutey ana gamaashowaa i koree gebdhoo gariirshowaa laguuriyow haaye yadhayanan allaxalhiima nuurmananshee walaa ka weerooye walii ka weerooyi ayow mawiraayo idheegtey marka ee hadda igtusgalleeda ilaan rabaa inaan haadsado makiinada anaka bac kuma adeegan jiran bacna ma kasayno bac qhasaarawey bacdarkiin sheegoy qhasaarawey dambiila ka faa'iidiroonte isi dambiisha dambiil isi hooy macaan dambiisha isi dambiil gacanta ooso saar dambiil kastoo galley iinkuso shub dambiilan galley iinku shub makiinada amboho fadooy galab way beero jiraay dhalo iin fadhiyan galloyti way waato baxdhib way khasaara way bacsidiab udur badantaba geedkii qabatota dhulkasay walma kuboho fakhra way makiinada anjeeda dareer makiinada anjeeda sidaan dhahaynun jaw jaw jaw jaw jaw jaw tubuqoorey tubuqoorey aburamataloy tubula dhahaw iyo gaasna ka gadayni waldhangna ku suubiyayni baaka biyooganka ansaan qoorey wey dukaanka ku kooy saliida kuso shubudaay xaansha joornaal la dhahaw iyo sokortana ninka hiri jiri bacdan makasa jirne hadda anaka may inka talagalnay anaka ururka habeenka haddii an dhaqankayni hori ini ing naqano shaqadayni inkoyni dambiilahayni suubsani bacdiyaar man ano haddaangnahay gabdhaha soomaaliyeed ka bahay gudoomiyaha haweenka jubbaland badraan maxamed cabdulle bal ka warran xaruntan ay haweenka magaalada kismaayo ee jubbaland ay isugu yimaadaan iyo waxyaabaha ay ku soo saaraan
markaan u soo kaxo alaabtaan waxaa sameeyey gabdhaha soomaaliyeed maadaama shan iyo labaatan sana burbur soomaaliya uu ka dhacay waxaan damcnay aan dib u soo celin dhaqankii soomaalidu ay lahayd siima saddexda gobol aan dhaqankooda dib u soo celinno waa dhoweyta waxaan la soo tartarnay xamar xamar baan tartan kula qaadannay kaalinta saddexaad baan ka galnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dadku hadduu yahay dad soomaaliyeed wayaa dhaqankanaga dib u soo celinaa dembiilihii xaaqinki masaftii geeda maxaa la yidhaha masarafad baa la yidhaahdaa waa tareellahoo kale waad arkaysaa dhiilihii aad u qurux badnaa gabadhii hadda wareysaysa waxay tihi wax waliba odaygaa iska leh oo awa gabdhihu maxay leeyihin ayagu lama dhihi karmee gabar baa wax lagu siinaya hawshaan gabdhihii maxaa wax u diiday wax waliba nin baan siinnay annaga maanta annagaa iskugu talagalna hawshaan dowladda jubbalandna waxaan ka codsanaynaa oo kaasatu madaxweynaha ka codsanaynaa oo wasaaradda ganacsiga ka codsanaynaa inna laga joojiyo bacaha waayo dalkanagina waxbay u dhimeen xoolihii waxbay u dhimeen oo adeegyada hidaha iyo dhaqanka la isticmaalo oo adeega hadiyo dhaqanka la isticmaalo oo shaqadii hore iyo dhaqankii hore dib loogu soo laabto reer miyigii dhaqanka way ka tageen caagag bay caanihi ku keenaan haweenkii dhaqankii way ka tageen oo bac bay wax ku qaadanayaan bacdiina iyadoo suuqa dhexdiisii marayso bay ka dilaacday waa khasaartay taas ilmihii marka dambiishata wax ugu dhiibto guriga uu tartiib u geynayaa haddaad u dhiibto maxay ha idin sheeg aad ugu dhiibto bacwax xoolihii bay dhex bay ku khasaari ma bilowdan idinka haweenka haddaad tihiin xaafadaha iyo maadaama idinka hooyooyinka aad tihiin arrintan dhaqangelinteeda waa geyno guryaha aniga aan bageysanay qaarna xataa dadka caddaanka yimid way naga iibsadeen marka waxaan nagu dhan ku dhiirigelinaynaa inay maamulku nagu dhiirigeliyo oo dowladdu ay nagu dhiirigeliso in bataatan bacahana laga joojiyo caagadaha caanaha lagu keenayana bataatan ay dowladdu mashruucdo ay madnuucdo waayo cudurku dadka wuxuu ka qaadayo oo hadda feeriska dowlale iisheeg magaaladu hayaa waxa keenayo anigu waxaan qabaa waa caagadaha wax lagu soo shubayo bacaha wax lagu soo shubayo ganacsatada reer jubbalandna ha ka waantowdo dadka ay u faa'iidaynayaan ama warshadaha gaaladu ay leedahay wax looga faa'iidaynayo bataatan in la joojiyo oo laga qaata haweenka jubbaland waa kan meel kasta saddexda gobolba alaabtoodii way taallaa gobolladii kale waa ka samayna hal gobolna weli gacantayduu ka maqan yahay bu'aala waxay ka samaysan tahay afmadow waxay ka samaysan tahay dhoobley marka waxaan leeyahay gobolka gada dhammaantiis waa ka samaysan tahay xaruntii weyneed oo kismaayo ku meelgaarkaydna waa tan
imaam magacaadii sheeg biren assalaamu calaykum dee waa dhiishii macnaha dhiishi waamo wey dhiishi waamo ee dhilooyinka jubbaland ee caadiga inoo canaha ku loolan jirnay haddee loodii baan u heesayaa dee duggi aan fadhiyaa yaray soomaha caruurta odaygaan ayaa iga fadhiya sabab ma aha ciirti baad luxaysaa dee waa ciirti waa hadday garoortay haddaan rabaa inaan maaragtaa subaga ka gaaro ilmahana aan siisto odagayna aan soorta igu cuno dee waan u heesayaa ma ku bilaabayaa ayaa dhimoo i maqal dhimoo hayaga guurin هيا قورن سير هيا قوين هيا قوين عراتكم قاطع هيا تغير وعربورن هيا قارن colkuma qaada caalweyn colkuma qaada caruurtii ma baata anna kuu mooyo hayga goynin seera hayga goynin hayga tegino siyadow hayga tegino idaaqo banka jiira idaaqo maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin
aad baa umaasan tahay maama haye magacadii sheeg bostay xaal jimcaale haye maxaa halkan ku haysaa waxaan ku hayaa alaabta hidaha iyo dhaqanka haye
ka waran balqaabkaad u samayso iyo haddii aad sharaxaad ka bixiso haddaan sharaxaad ka bixiyo alaabta oo dibadda nooga imaanaysaa baan nacaynaa hadday noqoto caagag dambiilo bacyo madow kulli waxaasaa baan diidanaa alaabtii hidaha iyo dhaqanka ayaad samaynaysaa aan samaynaya waa masaftii waa dhiishii waa dhiishi kale caanaha hadda wakaa waxaan rabnaa kii madaxa lagu shallaysanaa shalladii masaftii xaqankii dambiilihii kulli waa diyaar koortiina waan arkayaa marka qalabka aad ku samaysaan xaggee ka keentaan gacanteenna ku samaysanaa waxaan annagaas gacanteenna ku samaysanaa haruubkii caanaha waa kan gacanteenna ku samaysana waa hiddihii dhaqankii oon u lahayn hiddaha iyo dhaqanka soomaali ma jag iyo caag iyo laguma cabbi jirin waxaa lagu cabbi jiray kuwaan kuwaana caanaha lagu cabbi jiray dhigahana waa lagu dhigan jiray dambiilahana waa lagu soo adeegan jiray hadda waxaa bac baa la qaataa bac dhaqanka shaaha lagu cabaa waka dhiilihii kaloo caanaha lagu shubay waka hadda hiddaha iyo dhaqanka hiddaha iyo dhaqanka waa
barnaamijka ah madasha dhallinyarada ah ayaad la socoteen waxaa magaalada kismaayo kusoo diyaariyay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed waxaadna kala socoteen barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horeyno ciyaartooyda da'da yar ee koobiyo toban jirada ka hooseeya ee magaalada muqdisho ayaa kaalinta saddexaad ka galay tartanka zone 5 ee ka soconaya magaalada khartuum ee dalka suudaan kadib markii kooxo dhowrahi oo ilaayo shan gaaraya oo ka kala socda dhowr waddan ay halkaasi ku kulmeen magaalada adisababa ciyaartooydii ka socday oo dhibc ahaan hogaaminayay kulamadii la ciyaaree ayaa dhibcihii laga xayuubiyey kadib markii sida la sheegay lagu helay inay soo safeen ciyaartooy ka waaweyn labiyo toban jirood oo kulankii ugu dambeeyey xalay ay kooxda muqdisho matalaysay waxa ay ku yeesheen waddankaasi suudaan kooxaha magaalada muqdisho iyo adisaba inkastoo wakhtigii loogu talagalay ay ku dhammaatay barbardhac muqdisho ayaa kaalinta saddexaad gashay iyadoo koox ka socota dalka suudaan ay kaalinta koowaad gashay ciyaarahan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey olombikada afrika waxaase maalgelisay kooxda kubadda cagta barcelona ee waddanka sbain ka dhisan si markaasi halkaa ay indhaha ugu hayso oo ay uga soo xulato ciyaartooy mustaqbal ku leh kubadda cagta dhinaca caalamka haddii aynu eegnana maanta waxaa la ciyaari doonaa ciyaarta kama dambaystahi ee champions leaguega faynalaha oo kooxaha madrid ka dhisan ay isaga hor imaan doonaan atletico madrid iyo real madrid gegada jusebe mese ee magaalada milan ee waddanka talyaaniga garsoore mark kala dambaaq oo waddanka ingiriiska u dhashay oo ciyaartaasi dhexdhexaadina ayaa sheegay in laba ilaa saddex jeer uu daawaday ciyaartii laba kun iyo afariyo tobankii champions leaguega ee magaalada lisbon waddanka portugal lagu qabtay si markaasi uu khibraad uga sii qaato islamar ahaantaasina uu ka fogaado in khaladaad ay ka dhacaan intou ciyaartu kala dhexdhexaadinayo real madrid iyo atletico madrid waxa uu sheegay in sidoo kale uu muddo laba ilaa saddex jeer uu la hadlay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay bojon cubris isagoo markaasina kala hadlay ciyaarta sergio ramos kabtanka naadiga kubadda cagta real madrid ayaa sheegay in haddii aysan ku guulaysanin champions leaguega faynalaha oo ay hadda joogaan ay noqon doonto fursad aad u weyn oo ay iska khasaariyeen waxaana uu sheegay in ay aad ugu diyaargaroobeen inay koobkan hantaan oo ay ka dhigaan koobkoodii koy tobanaad ee naadiga real madrid ay ku guulaysato tababaraha kooxda kubadda cagta ee atletico madrid diego simoni ayaa waxa uu ammaan dusha ka saaray ciyaartooyga casamiro oo burburiye u ah kooxda kubadda cagta ee real madrid islamar ahaantaasina uu ku tilmaamay inuu yahay halista ugu weyn ee ay wajahayaan guud ahaanba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta real madrid marka ay isaga hor yimaadaan kulanka caawa ka dhici doona gegada jusebe mese ee magaalada milaan ee waddanka talyaaniga waxa uu tilmaamay inay sidoo kale u diyaargaroobeen inay ciyaartani aysan ku celin khaladkii dhacay sannado ka hor oo real madrid ay kaga guulaysatay kooxda kubadda cagta ee atletico madrid afar gool iyo gool ordihanka asalkiisu soomaaliga yahay hase yeeshee haysa dhalashada dalkaasi ingiriiska maxamed faarax ayaa mar kale ku guulaystay tartanka orodada ee kunka mitir isagoo orday daqiiqadihii ugu yaraa markiisii saddexaad xilligiisii ciyaaraha ee orodada uu ku guda jiro ciyaarahan oo ka dhacay oregon ayaa waxaa maxamed faarax uu orday lix iyo labaatan daqiiqo konton iyo saddex dhibic toddobaatan iyo kow ilbriqsi waxaa kusoo xigay orodyahanka waddanka kenya u dhashay william malela stanig oo isaguna kaalinta labaad noqday islamar ahaantaasina orday lix iyo labaatan daqiiqo konton iyo afar dhibic lixdan iyo lix ilbriqsi halka kaalinta saddexaad uu galay orodyahan waddanka etoobiya u dhashay oo la yidhaahdo tamirat tola isaguna orday lix iyo labaatan daqiiqo konton iyo toddoba dhibic soddon iyo saddex ilbiriqsi lebron james ayaa kooxdiisa cleveland waxa uu ka caawiyey in ay finaalaha gaarto ciyaaraha soconaya n b a da islamar ahaantaasina kadib markii ay ka adkaadeen kooxda toronto raptors oo markaas ay kaga adkaadeen boqol iyo saddex iyo toban dhibcood oo cleveland cleveland ay kaga guuleystay kooxda toronto raptors oo siddeetan iyo toddoba dhibcood keensatay waxaana taasi ay tahay in lebron james uu kooxdiisu ka caawiyey inay gaartay finaalaha ciyaaraha n b a da ee basketboolka wuxuu sameeyey dhowr caawin isagoo goolal dhowrana u dheliyey kooxdiisa w h o ayaa waxa ay diiday in dib loo dhigo ciyaaraha olombikada adduunka kadib markii dhakhaatiir iyo saynisyahano ay dalbadeen in ciyaaraha rio de janeiro lagu qabanaya dalka brazil dib loo dhigo sababo ay ku sheegeen viruska zika oo waddanka brazil oo ka mid yahay waddamada laga helay viruskaasi si hore waxaa sidaas si lamid a u diiday guddiga olombikada adduunka oo tilmaamay inaysan jirin sabab ay dib u dhigayaan ama ay uga wareejinayaan rio de janeiro ciyaaraha olombikada oo agostada sanadkan aynu ku guda jirno bilaaban doona sababto la xidhiirta viruskaasi dhegaystayaal xubintii cayaaraha waa naga intaa
san yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa dhinacii sugaanta heesta daalacan waxaa ku luuqeeya axmed cali cigaal iyo maandeeq
kuu dulqaadan maaya haygu daalina sabir codka macaana fanaanka axmed cali cigaal iyo fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq heesta daalacan waxay gebagabo u tahay barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmayno waa anigoo caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada uu sandheere inoo joogay dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.